بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخواني في الله إن شاء الله تبارك وتعالى waxaynu ku dhex jirnay silsiladii sabirka ayaynu weli wadnay waxaa inoogu dambeeyey dersigii lixaad qodobkii lixaad oo ka hadlaya fadliga iyo wanaagga fadlu sabr qodobkan toddobaad waxaynu ka dhigaynaa insha allahu tabaaraka watacaala al asbaab almuciina asbaabta qofka caawinaysa waxa weeye fi sabri sabirka kugu caawinaysa waxaa jira asbaab laba qaybood loo qaybiyo asbaab qofka caawinaysa oo waxa weeye sabirsiinaysa oo sabirkii oo waxa weeye kaalmaysanaya asbaabtaas iyo asbaab almudaara la yidhaahdo oo sabirkii ka hor imaanaysa oo burburinaysa marka asbaabtii labaynu u qaybinaynaa asbaab ku caawinaysa iyo mid aan ku caawinaynoo ku dhibaysa marka qeybta hore ayaynu kaga hadlaynaa dersigan al asbaab almuciina asbaabta caawinaysa qofka markaa waxa weye sabirkii ku caawinaysa waxaanu ka soo qaadanaynaa dhowr qodob asbaabtu way badan tahay laakiin waxaynu soo qaadanaynaa dhowr qodob waxaan ugu hormarinaynaa qodobka koowaad oo waxa weeye as- asabab alawal waxaynu ka dhigaynaa qiraa'atu alqur'aan qur-aanka in la akhriyo watadabburu maa fiihi min alakhbaari walmawaacid in qur-aanka qofku uu akhriyo oo uu ku fekero waxyaalaha qur-aanka dhexdiisa ku jira oo ilaahay inooga sheekeeyey ummadihii tegey min khalqi aadam ilaa iyo waxa weeye maanta waxa dhacaya ilaa qiyaami saaca qur-aanku waxba kama tegin allah waxau yidhi maa faradnaa fi lkitaabi min shay wax walba qur-aankan kaga hadalnay bi allah kulli waa lagu caddeeyey qur-aanka idan marka markaad ku fekertid ood qur-aankii akhriyid ood ku tadabburtid aayad walba dul istaagtid waxaad ogaanaysaa in waxa weeye ummadihii inaga horreeyey la imtixaamay in waxa weeye ay qaar sabreen oo guul iyo wanaag gaareen oo waxa weeye darajo aad u sarraysa ay gaareen qaarna waxa weeye ay dhibaato la kulmeen sidaa daraaddeed ayaa ilaahay inagu boorinayaa inaynu qur-aanka ku fekerno afalaa yatadabbaruuna alqur'aana am calaa quluubin akfaaluha qur-aanka miyayna ku fekeraynin oo waxa weeye aynan ku tadabburaynin marka qur-aanka in inta la akhriyo macnihiisa la fahmo lagu tadabburo baa la rabaa ina hada alqur'aana yahdii lilatii hiya aqwam qur-aankani waxa uu kugu toosinayaa dariiqa wanaagsan waa shifaaun limaa fi suduur waa quluubta ayuu dawo u yahay haddaad dhibaato yar iyo xanuunka ka cabanaysid oo aad ka sabri la'dahay akhri qisatu nabiyullaahi ayuub calayhi salaam dhibta uu maray iyo dhibaatada uu maray haddaad ka cabanaysid gaala dhibaato ii geysatay iyo mashaakil iyo xabsi iyo dhibaato akhri nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam dhibaatadii la mariyey oo dabka lagu riday idan marka nebi maxamed dhibtii la mariyey akhri nebiyada dhibaatada ay mareen qaarkii la wada dilay oo la deldelay akhri waxaasoo dhan buu qur-aanku inooga sheekaynayaa wuxuu ku tusayaa marka waddo cad oo dhibtan oo dhan waxa looga gudbaa inay tahay asabr idan qur-aanku marka aduu kula hadlayaa aduu ku hogaaminayaa aduu dariiqa wanaagsan ku tusayaa akhil muslim marka qur-aanka barashadiisa iyo akhriskiisa iyo macnihiisa iyo in lagu tadabburo waxay keentaa qofku inuu noqdo qof saabira oo waxa weye marka u sabraya oo mid walba xusuusanaya mawaaqiftii ambiyada iyo rusushu ay mareen sidoo kale sunnaha nebiga midda labaad sunnaha nebiga calayhi salaatu wassalaam ayaa iyadana lagu tadabburaa oo matalan markaynu hadda tusaale usoo qaadanno nebiga calayhi salaatu wassalaam markii gabadhiisii ay ilmihii yaraydu ay dhashay uu dhimanayey oo ay nebiga usoo cidirsatay nebigu wuxuu ku yidhi ina lilaahi ma akhad walahu ma acdaa wa kullu shayin cindahu liajalin musamaa faltasbir waltaxtasib mujeda muttafaqun caleyh xadiidkaa nebigu wuxuu inoogu tilmaamay qaacida cadiima ina lilaahi ma akhad allah waxa uu leeyahay wixii uu qaatay cidna lama laha walahu ma acdaa wuxuu bixiyana isagaa leh shalay isagaa ku siiyey ilmahan maantana isagaa qaatay markuu abuurayey buuna wakhti u sameeyey wa kullu shayin cindahu liajalin musama ilmahan ma dhaafaya wakhtigiis qofkaani geeridiisa saacaddii loo qoray uurka hooyadii markuu ku jiray ma dhaafayo adigu marka ajarkaaga iyo wanaagaaga ha iska khasaarinin ee sabir idan markii masiiba timaado hadduu qofku xadiidkaa xusuusto markii haddii ilmihiis dhintaan waaridkii dhinto dadkii dhintaan dhibaata timaado waa inaad xusuusataa ina lilaahi ma akhad walahu ma acdaa wa kullu shayin cindahu liajalin musama idan waa qaacida cadiima oo ku tusaysa aad sabab kuu noqonaysa inaa marka sabirtid ood ogaatid waxaana inaan wakhtigeeda cidiba dhaafin karin oo bartaa aysan dhaafaynin idan maxaa marka shiddo ah oo ku haynaysa waa sabraysaa marka midda saddexaad oo waxa weeye sababta saddexaad oo aad iyo aad kuu caawinaysa waxay tahay inaad ku ogaatid ana addunyaa daaru imtixaanin daaru balaa'in wa imtixaan waa daaru ibtilaa wa imtixaan adduunyadani sideedaba waa meel la isku keenay in dadka lagu kala saaro marka imtixaan baynu maraynaa oo adduunyadii waaba daaru imtixaan allahna waa inoo sheegay oo waa inoo caddeeyey in laina imtixaamayo walanabluwannakum bishayin min alkhawfi waljuuci wanaqsin min alamwaali walanfusi walthamaraat wabashir asaabiriin aladiina ida asaabatum musiibatun qaaluu ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun idan adduunyadii waa daaru imtixaan naftii baa dhimanaysa xoolihii baa baaba'aya waad xanuunsanaysaa dhib baa kugu dhacaysa khoof baa imaanaya cabsi walwal baa imaanay idan waa daaru imtixaan ma aha daar loogu talagalay raaxa iyo wanaag ma aha daarta aakhire ayaa a daaru baqaa'in wa amnin daar aamin lagu noqonayo oo baaqi lagu noqonayo waa aakhira laakiin tan waa imtixaan baa la maraya idan qofku markuu imtixaan meel u gelayo oo waxa weeye imtixaan gelayo waa sabraa oo waxa weeye su-aal kastoo la weydiinayo u sabraa oo waxa weeye u soo jeedaa oo waxbarashadiiba u sabra idan imtixaan baynu maraynaayo qofku waa inuu ogaadaa inuu marka sabir u baahan yahay haddaadan sabrin ood jazacdid hadda imtixaankii waad ku dhacaysaa ma guulaysanaysid walaa yafuusu alcabdu ilaa bisabr qofkuna kuma liibaanayo oo imtixaanka kagama baxayo ilaa sabir inuu kaalmaysta mooye wastaciinuu bisabri wasalaa watuu allahinaya idan cilmi inaad u yeelatid adduunyadani inay daaru ibtilaa'in wa imtixaan tahay sabab bay kuugu noqonaysaa inaad sabirtid marka midda afraad waxaynu sababta afraad waxaynu ka dhigaynaa inaad attafakuru inaad ku fakertid bicadamat illaahi subxaana wa tacaala allah weynankiisa awooddiisa yafcalu maa yashaa waxu alla doonuu sameeyaa laa mucaqiba lixukmi cid waxa weye ka hor imaan karta ma jirto wax walba wuxuu inoo qadaray baynu maraynaa haddaba mar haddii wixii laguu qadaray aad maraysid xadiidkii nebiguna ahaa waclam ana maa asaabaka lam yakun liyukhdirak wixii kugu dhacay ma aha mid ku seegaya waanaad ogaatid wax walba oo laguu qoray waa kugu dhacayaan wamaa akhdaaka lam yakun liyusiibak wixii ku seegayna weligaa ma aad hesheen ilaahay baa kugu qadaray sidaa inaadan wixii laguu qoraad helaysaa wixii aan laguu qorinna heli maysid ee jazaca iyo argagaxa iyo eed sheegashada iska daa dad badan baa waxa arkaysaa maantao dhan waxay ka eed sheeganayaan hebel muxuu wax ii siin waayey dee laguuma qorin muxuu ku siiyaa haddaan laguuba qorinba inuu ku siiyo yaa ka soo qaadaya allah weeye kan wax kuu qoray allah ayaa ka soo qaadi kara qofkan waxa aa ka rabtid ilaahay hadduunan kuu qadarinba haddee macanaan iyo dagaal bay ku imaanaysaa maya idan ogow wixii laguu qoray kuma seegayaan saa daraaddeed baa nebiga cabdullaahi ibni cabbaas oo wiil yara ah kula dardaarmay oo xadiidkan u sheegay oo waxa weeye u caddeeyey kabacdina muxuu ugu khatimay wuxuu ugu khatimay hadday ummadda oo dhan ku kulanto inay wax ku taraan kuma tarayaan ilaa wax alla kuu qoray mooye hadday ummadoo dhan ku talagalaan inay ku dhibaan oo dhib kuu geystaana kuma geysanayaan ilaa wax alla kuu qoray mooye kabacdina gebagabadii nebigu wuxuu ku yiri waxa weeye ruficat alaqlaam jaffat isuxuf wa ruficat alaqlaam wixii la qoray waa la qoray aqlamadiina waa la joojiyey wax dambe oo la qoraya ma jiraan idan ictaqid akhilmuslim waxaad ictiqaadaa oo qalbigaaga gelisaa wixii laguu qoray kuma seegayaan taas haddaad qalbiga gelisid oo aad ictiqaadid waxa weeye ilaahay cadamadiisa ayaad arkaysaa iyo cilmigiisa meel baad joogaysaa markaa waad sabraysa marka markaad fiirinaysa waxyaalaha noocaas oo kale qodobkan kale haddana fiiri waa inaad ku fakertaa ood fiirisaa waxyaalaha ilaahay kuugu nicmeeyey nicamka faraha badan oo aad haysatid nicmatul islaam nicmatu sixa waxa weeye jirkaaga fiiri maaragtay nafteenna waxa weeye ayaa la rabaa inaynu fiirino xubnahaaga fiiri nicmada iyo wanaagga aa haysatay fiiri adduunka oo dhan haddii lagu siiyo oo lagu yidhaahdo carabkaha lagaa gooyo ma yeelaysid dad baa maanta xoolo iyo adduun iyo wax walba la siiyey oo aan hal ilmo haysan hal gabar haddii la siin lahaa waxa weeye adduunka oo dhan siisan lahaa qof baan caafimaadkii haysan oo maanta adduunyada uu haystoo dhan caafimaad ku bedelan lahaa idan waxbaha isku mashquulin dad baa laga sheegay tujaar ah oo dhadhankii cuntada waayey ayaa laga sheegay baa layidhi haddii adduunyadeedoo dhan la qaadan lahaa oon dhadhanka cuntada iisoo noqon lahaa iyo urta wax walba ku bedelan laha idan nicmada aynu haysanno nicmo lasoo koobi kara maaha wa in tacudduu nicmat allaahi laa tuxsuuhaa idan ku qanaca wixii alla kuu qadaray qof walba adduunyadan nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu saxaabada la hadlayey waxa uu ku yidhi ilaahay baa wax bixiya laakiin anugu wixii ilaahay ii dhiiba unbaan qaybiyaa qofka ilaahay u qadaraana la siinayaa qofna ha kula dagaalamin hana ku canaananin muxuu wax ii siin waayey sababto haddaan laguu qadarin kuma siin karo ma aha isaga wax wax maamulaya waxaan qadar bay ku socotaa qofkaana waa asbaab weeye marka asbaabtii ha ku canaananin qof kale ee waxa weeye ku qanac wixii alla kuu qadaray qismada ilaahay ku qanac oo waxa weeye raalli ku noqo marka waa inaad ku fakertaa nicmada ilaahay uu ku siiyey oo faraha badan waa inaad ku fakertaa midda kale waa inaad nafta ku qancisaa waa tan lixaad waa inaad naftaada ku qancisaa waxa ilaahay kuu xalaaleeyey cinda almacsiya waxaa ilaahay mubaaxa kaaga dhigay oo wanaagga ah xumaan macsi kasta oo aad ku dhacaysid bicagsiga bilcagsi waxaa helaysaa wax mubaaxa oo aad kaga kaaftoontid tusaale aan soo qaadanno qofkii waxa uu ku dhacayaa zina xaaraama faker hadde guurkii oo xalaalaad helaysaa oo ilaahay kuu baneeyey waxaad qofkii wuxuu ku dhacayaa akhdu amwaal annaasi bilbaatil inuu dadka maalkoodii baatil ku qaato faker ilaahay wuxuu kuu baneeyey shaqo mubaax ganacsi waxyaala badan idan wax walba oo adduunkan yaalla oo dembi kaaga imaanayo haddaad fakertid waxaad helaysaa wax aad kaga maarantid oo xalaalah oo ilaahay kuu xalaaleeyey idan maxaa marka dhib iyo shido isku gelinaysaa wanaaggaas ayaad qaadan kartaa oo waxa weeye aad ku dhaqmi kartaa midda toddobaad waxa aynu asbaabta kugu keenay waxay tahay waxaad ku fakertaa maa acadda allaahu waxa weeye lisaabiriin waxa allaah uu u diyaariyey dadka saabiriinta ah oo ilaahay u sabraya muxuu aakhiro ilaahay ugu diyaariyey jannada iyo wanaagga iyo ridwaan ilaahay ka raalli noqonayo iyo ajarka faraha badan oo aynu soo marnay inamaa yuufa saabiruuna ajrahum bikayri xisaab waxa weeye ajar iyo wanaag fara badan baa la siinayaa raalli ahaanshihii ilaahay bay gaarayaan oo waxa weeye allah baa ka raalli noqonaya haa faman radya falahu ridaa waa la is-imtixaamaya idaa axaba allahu qowman ibtilaahum faman radya falahu ridaa waman sakhida falahu sakhdu caradii maxay ku tartay waxba ku tari mayso idan ku qanci naftaada war waxa ilaahay kuu diyaariyaa wax walba ka fiicane iska daa adduunyadan faaniga ah oo dhammaanaysa oo waxa weeye waxba qiima lahayn waa laga tegayaa haba fiirinin adduunyadani inaad ka zaahidid baa la rabaa oo kugu filaatay wax ilaahay ku siiyey ood qanaaca la timaadid midda kale waxyaalaha aad iyo aad cajiibka ah waxay tahay inaad ku fakertid oo waxa weye waa midda sideedaad waxaan imtixaanka oo adduunyada ina ku dhacaya waa bimaa kasabat aydiina wayacfu can kathiir allah subxaanah wa tacaala wax badan oo aynu gallay ayuu inoo cafiyayaa laakiin dhibtan dhacaysa waxa weeye mashaakilka imaanaya xanuunka inagu dhacaya dhibta imaanaysa kulli inagaa sabab u ah inagaa ilaahay caasiyayna afraatan ka sac dhibaata ku dhacayna dulmi ku dhacayna marka waa bimaa kasabat aydiina wayacfu can kathiir in badan ba ilahay inoo cafiyey allah waxau inoo tilmaamay walow yu'aakhidu allaahu naasa bimaa kasabu maa taraka calaa dahriha min daaba haddii allah subxaanah wa tacaala qof walba waxa uu falay lagu qabanayo oo ilaahay kaga aargoosanayo adduunkaba cidi kuma harteen maraa la baabi'i lahaa laakiin allah subxaana wa tacaala wayacfu can kathiir allah wuxuu maalin walba inoo fidinayaa baabu towba waxa weeye intaa yabsudu yadahu bileyli liyatuuba musii nahaar habeenkiibu ilaahay gacantiisa fidinaya si u toobadkeena kii maalintii dembi galay wayabsudu yadahu binnahaar maalintii sidoo kale buu fidinaya liyatuuba musii leyl kii habeenkii dembiga galay si u toobad keeno marka fasaadkan ummaddu iyadaa wada waxa weeye dhulkii iyo baddii iyo cirkiiba dahara alfasaadu fi lbari walbaxri bimaa kasabat aydi nnaas waa dembiga inagu aynu samaynayno waxaan inagu dhacaya laakiin qaacidada waa inaa qaadataa wayacfu can kathiir allah subxaanah wa tacaala cafiskiisa badan waxa weeye intaas waa inoo maaragtay inagaa laynoo sugayaa inaynu toobadkeenno oo soo noqonaa laynaga rabaa marka waynaynu taa ku fakarnaa see marka uga baxaynaa waa dunuubteennee toobad baynu kaga baxaynaa waxaas oo dhan inaynu toobad keenno ilaahay u soo noqonno ilahay waa jecel yahay qofka u toobad keena waxa aad buuna ugu farxaa waanaad ogaata bacda salaf waxay yidhaahdeen haddaad aragtid idaa ra'ayta ahla albalaa haddaad aragtid kuwa la imtixaaman oo macaasida ku dhex jira waxa way fas'alu llaha alcaafiya ilaahay caafimaad iyo wanaag iyo nabadgelye weydiiso dadka qaar baa waxay moodayaan imtixaanka xanuunka keliya maya qofka macaasida ku jira oo xumaanta ku dhex jira waa imtixaamaya waa ibtilaa buu ku jiraa waa imtixaan ma aha inaan xanuunsaday keliya in la imtixaamay maya xanuunku waa tadhiir waa wanaag waxa weeye dunuubtaa lagaaga hoobinaya wanaag baad ku helaysaa waynu soo marnay axaadiidtii nabiga calayhi salaatu wasalaam idan ahlulbalaa waa kuwa macaasida iyo dulmiga iyo boobka iyo dhaca ku dhex jira waa kuwaas weeye markaad aragtid inaad ilaahay weydiisatid ilaahw adiga mahad leh inaad ilaahay u mahad celisid waana taa ogaatid wey markaad aragtid kuwa dulmi samaynaya oo dadka boobaya oo xoolo badan haysta ha ku farxin waxaad ogaataa inay imtixaaman yihiin oo ibtilaa ku jiraan waayo maalin baa imaan doonta yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim xaggee aakhira la imaanaya waa laga tegay xoolihii kulli waa laga dhaqaaqay yowma yafiru lmaru min akhiih wa ummihi wa abiih ha wa saaxibati wa baniih limaada maxaa hooyo looga cararin maxaa aabba looga cararin maxaa walaal looga cararin likulli imri'in minhum yowmaidin sha'nu yuqniih qof walba tiisaa cuslaysay maalinta aan wax la istari doonin tol ma jiro qabiil ma jiro walaal ma jiro ilmo ma jiro ciddaad jeclayd oo dhan ka tagtay nafsi nafsi baa imaanaysa war qof walba u naftaada ka faker adduunkan waa daaru muruur laa daaru baqa waa meel la marayo laga tegayo kuwii inaga horreeyeyna tage god bay wada galeen aadana aqoon laawe aaway aabbayaasha xaggay mareen godkay galeen qabri bay wada tageen haye marka qof walba waa inaad ku tala gashaa inaad waxa weeye ilaahay sidaad ugu xiraan lahayd oo waxa weeye aad ilaahay ugu tadaruci lahayd ayaa la rabaa sababta aan ugu dambaysiinaya waxay tahay oo aad iyo aad u wanaagsan inaad ilaahay baridid adducaa allahuma yaa muqaliba alquluubi thabbit qalbi calaa diinik daa'iman inaad ilaahay u tadarucdid wanaag yar markaad heshid inaad shukrigii la timaadid dhib yar markay timaadana inaad sabirtid sida xadiidka aynu soo marnay oo waxa weeye cajaban liamri lmu'min idan arrimahaasoo dhan baa la rabaa qofku wanaagga inuu la yimaado markaas ayuu gaarayaa qofku wanaaggii iyo guushii oo dhan uu guulaysanayaa ilaahayna mar- eh, haynagu booriyo ilaahayna haynagu toosiyo dariiqa xaqa ah oo wanaagsan inaynu waxa weeye ku guulaysanno allah subxaana wa tacaala haynagu toosiyo walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin